أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى إلى يوم الدين يقول الشيخ الإمام عليه رحمة الله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن sheekhu caleyh raxmat ullahi waxa uu leeyahay wa kamaa sida annahu ilaahay uu yahay muxyilmowtaa kuwii dhintay ka nooleeye siduu u yahay bacda maa axyaa intuu nooleeye hore ka bacdi siduu mar labaad u nooleeyo istaxaqa wuu mutaystay haada alisma magacaa wuu mutaystay qabla ixyaa'ihim inta aanu noolaynba magacaa waa lahaa kadaalika sidaasi la mid ah ayuu istaxaqa xaq u yeeshay isma alkhaaliqi magaca khaaliqnimo qabla inshaa'ihim intaanu curinin ee aanu bilaabin hore ayuu magaca u lahaa daalika arrinkaas sababkiisuna waxa weeye biannahu ilaahay calaa kulli shayin wax walba qadiirun waa laha awoodda leh wa kullu shayin shay walbaana faqiir waa u baahan yihi ilayhi alle ayay u baahan yihi wa kullu amrin arrin kastaana yasiirun waa ku fudud yahay calayhi ilaahay dushiisa waa ku fudud yahay laa yaxtaaju uma baahna alleh ilaa shayin waxba uma baahna laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir khalaqa wuu khalqay alkhalqa uunka wuxuu ku khalqay bicilmihi ay caaliman bihim isagoo cilmi u leh ayuu ilaahay khalqay waqadara wuxuu u jaangooyey lahum iyaga aqdaaran qadaro ayuu ilaahay u jaangooyey aanay dhaafaynin wadaraba lahum wuxuu u dhigay aajaalan ajal iyo muddo ayuu u qariray walam yakhfa kama qarsoona calayhi ilaahay kama qarsoona shay-un shayna kama qarsoona qabla an yakhluqahum intii aanu abuurin wa calima ilaahay wuxuu ogaaday maa shay ayuu ogaaday hum iyagu caamiluuna ay samayn doonaan qabla an yakhluqahum intaanu abuurinba waxay ku dhaqaaqayaan khayr iyo shar waa sii oga wa amarahum wuxuu ilaahay amray biطaacatihi inay ateecaan wanahaahum wuxuu u diiday can macsiyatihi inay caasiyaanna ilaahay waa u diiday wa kullu shayin shay la arkaana yajri wuxuu ku socdaa bitaqdiirihi ilaahay qadaridiisa iyo jaangoyntiisu ku dhacaya wa mashii'atuhu doonista alleh tanfudu waa mid fulaysa laa mashii'ata doonisuma sugna lilcibaadi addoommaha doonis madax bannaan ma laha ilaa maa shaaa lahum wuxuu ilaahay u doonay mooyaane famaa wixii shaaa uu u doonay lahum iyaga uu doonay kaana waa dhacaya oo waa ahaaday wamaa lam yasha wixii aanu u dooninna lam yakun ma ahaanayo waxaa isugu keen dambaysa sheekhoo ka warramaya sifaadka ilaahay inay yihiin azali hore u jiray weligood dibna u jiraya hadalkana waxaynu xusnay inuu ku naqdiyayo qolooyinka muctasilada iyo ashaacirada oo iyagu leh asbaxa allaahu caaliman bacda an lam yakun wa asbaxa mutakalliman bacda an lam yakun maxaa waxay sheegayaan in ilaahay sifo uu yeeshay isagoo marka hore aan lahayn isag warkaasina uu yahay war aada u culus laakiin ahlu sunnati waljamaaca sifooyinka ilaahay weligiina wuu lahaa dibna waa ka lahaan doonaa markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khalqiga abuuray wax sifoo u soo kordhay hadday khalqi ta khaaliqnimo tahay hadday mutakallimnimo tahay hadday tahay samiicnimo hadday tahay calimnimo kullu haadihi wax u soo kordhay maaha hadalkaasuu sheekhu ku celcelinaya intaa aynu maad caawa ku bilaabaynaana tii horunbay daba socotaa wuxuu sheekhu leeyahay wa kamaa sidii annahu ilaahay muxyi uu yahay ka nooleeya almowtaa mowta dadka dhintay iyo meytida siduu u nooleeyo bacda maa axyaa intuu nooleeyo hore ka bacdi ilaan qofkan la soo noolaynaya qiyaamaha la keenaya muxuu soo maray wuxuu soo maray laba xaaladood oo ka horraysa ama ugu yaraan saddex mid waa la sheegaayo waa alcadam hore umuu jirin markaasaa la ahaysiiyey waa marxaladdii labaad markaasaa la dilay waa marxaladdii saddexaad markaasaa la soo saaraya waa marxaladdii afraad ee ugu dambaysay ilaahayna intaba waa ka sheegay qur-aanka hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shayئan madkuura marxaladdaas waa marxalaة اlcadam minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa iyaduna saddexdii xaaladood ee dambey sheegta afartaasuu qofku maraa waana markuu ilaahay leeyahay latarkabunna طabaqan can طabaq xaaladba xaalad baa uga gudbaysaan mar mabuu jirinba lamaba aqoon hebel iyo heblaayeen midna lama aqoon ciisa adaalinaysoo le hebel baa soo dhalanaya ama heblaaya soo dhalanaysana ma jirto taariikhdaba kumuu jirin markaasuu soo dhashay asbaxa mawjuudan soo ma markaasuu muddo inala noolaa muddadiibuu ilaahay u tashaday oo marxaladdii saddexaad buu maraya marxaladda afraad baa ilaahay soo noolaynaya marka ilaahay waxaa la idhaha muxyi lmowta magaciisa weeye cidda dhimatay ayuu soo nooleeyaa bacda maa axyaa intii uu nooleeye hore ilaahay magacaa uu leeyay istaxaqa haada alisma magacaa wuxuu xaq u yeeshay oo isagu gar u yeeshay qabla ixyaa'ihim isagoo noolaynba innagu sifaadkeena waynu naqaanaa waa sifaad bashar oo daciif ah qofku ilaa uu wax dhiso lama odhanayo waa waa nin farsamo yaqaana ama waa ustaad la odhan maayo ilaa uu baabuurka xayuus ku rarana la odhan maayo darawa la odhan maayo soo ma laakiin ilaahay sifaadkiisu way ka duwan yihin iyadoo cid la abuuraaba aanay jirin ayuu khaaliq ahaa isagoon cidba noolayn buu ahaa muxyi lmowta haddaa cid dhimataaba ma jirto lamaba abuurinba magacuu asal u lahaa weligii wuu lahaa dibna wuu u lahaanaya hadalku sheekuu ku celcelinaya waa kaa waayo dee wuxuu dawaynayaa cudur ay ragbeereen oy leeyihiin ilaahay sifooyinkiisu marbay soo darriyeen oo yimaadeen oo war culus ah ayuu dawaynaya marka wuxuu idhi kadaalika sidaasi la mida ayuu istaxaqa ilaahay xaq u yeeshay isma alkhaaliqi magaca khaaliqnimo qabla inshaa'ihim intaan u khalqigaba curinin ayaa ilaahay khaaliq la odhan jiray markuu curiyena khaaliq baa la yidhaa markuu wada laayana khaaliq baa la yidhaa markuu soo wada nooleeyana khaaliq mar walba magaca ilaahay waa leeyihi intaa sheeku markuu sheegay wuxuu yidhi daalika warkaasoo dhani bisababi annahu arrin sababtiisu wuxuu ahaa calaa kulli shayin ilaahay wax walba qadiirun waa allaha awooda warkaasoo dhan wuxuu ku dhacaya biannahu ilaahay calaa kulli shayin wax walba qadiirun waa allaha awooda haddaad isweydiisoo tidhaahdo sifooyinka aadka u faraha badan ee wada qiimaha badan sidee bay u urureen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay qudro iyo awood aan xad lahayn magacyadiisana waxaa ka mid ah qadiir iyo qaadir iyo muqtadir intuba waxa weeye waana magacyadii alle sifadaa qudrada iyo awooddana way ku wareegayaan ilaahay mar wuxuu leeyahy wahuwa alcaliimu alqadiir waa allaha caliimka ah ee qadiirkana ah mar ilahay wuxuu leeyahy qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum mar ilaahay wuxuu leeyahay wa kaana allahu calaa kulli shayin muqtadira markaa qaadir waa allaha awooda qadiirna qaadir buu ka sii xoog badan yahay waa allaha awooddiisu xoogga badan tahay waxaana ugu qiimo badan saddexdaa magac muqtadir siduu leeyahay imaamu alkhataabi muqtadir waxa weeye taamu lqudra allaha awooddiisu ay taamka tahay ee aanay waxbaba ka maqnayn wax walba kara warka noocaasina qofka muslimkaa wuxuu ku dhalinayaa ee mu'minka ah kalsooni ilaahay wax walba waa awoodaa haddaad maanta ka cabanayso cudur ilaahay muxuu awoodaa caafimaad sariican haddaad ka cabanayso wax yaraan iyo xoolo yaraan ilaahay muxuu awoodaa inuu ku xooleeyo darfata cayn ilbiriqsi haddii xooluhu kugu yarbateen ood cirka isla marayso ood kibirsan tahay ilaahay muxuu awoodaa inuu demdeguugan ilbiriqsi baabi'iyo haddii lagaa to xoog badan yahay oo lagu dhibayo ilaahay muxuu awooda inuu ishaa bidhiqdeeda kugu guuleeyo soo ma ina allaha calaa kulli shayin qadiir iimaan badan buu qofku ka kasbanaya waa markuu laakiin dhuuxo ee waxa qalada ilaahay qudradiisa lama xadeeyo qolooyinkaa muctasilada la yidhaah iyo ashaaciradu waxay yidhaahdeen ina allaha calaa maa yashaau qadiir ilaahay wuxuu awoodaa wuxuu doono uun wuxuu doono ayuu awoodaa warka noocaasina waa taxriifun lilqur'aan wa taxriifun liلsunna waاtadakhul fi ma laa yacni aayaadkiina way bedelayaan axaadiistiina way bedeleen arrin aan loo diranna way ku dhaqaaqeen waayo ilahay wuxu uhi calaa kulli shay wax walba waa muطlaq iyaguna maxay ka dhigeen calaa maa yashaa wixii uu doono uun ayuunbuu awoodaa walihaadaabaa waxay dhex galaan mawduuc ah ilaahay ma awoodi karaa inaanu ibliisba abuurin sida mee ma awoodi karo waayo dee wuu doonay in ibliis jiro kol hadduu doonay ma ma ma baabi'in karo warkaasina waa war baatila oon waxba ka jirin ilaahay wuxuu awoodaa iska daa ibliise kownkaba inaanu ahaysiinin oo kownkaba uu zuuliyo waxa dhaa ilaahay ma awoodaa inuu abujahl islaam ka dhigo maya waayo muu doonin kol haddaanu dooninna ma awoodo subxaana allah markaa waana gaalnimo qofku hadduu cilmi u leeyudha ilaahay intaasunbuu awoodaa intaana ma awoodo wax waa gaalnimo qaar kalena waxa weeye waa diin la'aan qofku inuu yidhaahdo ilaahay ma awoodaa waxaan dhici karin inuu sameeyo ilaahay ma awoodaa inuu shayga bal waxay gaadhsiiyeen diin la'aantooda awgood oo kutuba ku qoran ilaahay ma awoodaa inuu isagu isdilo subxaana allah kutubay ku qorantay ka hadlaan waana war aada u culus weeye oo diin la'aan ah laakiin maxaa ku kalifay markaad caqiidada ka qaadan weydo kitaabka iyo sunnaha eed ka qaadato caqli bini aadan warkaa iyo wax ka weynba waad la imanaysa markaa sheekhu wuxuu dabiibayaa waxay nimankaasi dhigeen ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba waa awoodaa qudradiisa iyo awooddiisuna xad ma laha culamaa ahlusunna waljamaca waxay muqaaraneeyaan oo ay baraan dadka bayna qudrati illaahi wa qudrati alkhaaliq qudrati alkhaaliq wa qudrati almakhluuq ayay muqaaraneeyaan shan arrimood bay ku kala duwan yihin arrinta koowaad qudratu lkhaaliqi hayru makhluuqa alle awooddiisu makhluuq maaha baynamaa ta addoonku ay tahay mid makhluuqoo la abuuray se ilaahay laakiin subxaanahu wa tacaala waa sifa min sifaati makhluuq ma ah qudrada ilaahay waa mudlaqa way sii daysan tahay oo dabar ma leh wax walba waa awoodaa baynamaa awoodda bini aadamku ay dabran tahay in la yaqaan buu awoodaa intaa markay dhaaftana waxa weeyaan awooddiisu way soo joogsataa ta labaad qudradda ilaahay subxaanahu wa tacaala waa waa kabiira waa mid aada u weyn amaa qudradda bini aadamku waa sagiira waa yar tahay waanay kooban tahay meelo mucayana waa lagu yaqaan ilaahay awooddiisu mashiico kuma xidhna wax walba ilaahay waa awoodaa ama inagu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisu mashii'adiisay ku xidhan tahay wuxuu waa ilaahay subxaana wa tacaala mashii'adiisa ayay ku xidhan tahay laakiin innagu mashii'adeeda kuma xidhna ee waxaynu doonno iyo waxaynaan dooninba waynu samaynaa waayo marar badan ba waxaad arkaysaa shay aanad doonayn ayaa lagugu dirqiyaya sababta arrinkaa maan doonayne waxaan qaadi waayey ya hebel ama hebel ama ciddaa ama saas waxbaa igu kalifay marka innaga awooddeenii iyo mashii'adeennu intaba ma wa socoto laakiin ilaahay subxaana wa tacaala shaygu samaynayo wuu doonaa waxaanu dooninna ma dhaco labadii arrimood kale fahma ma qoladii hore maxay yidhahdeen ilaahay wuxuu awoodaa uun ya wuxuu awoodaa uun wuxuu doono waana qalad laakiin ilaahay wuxuu samaynayo wuu doonaa wuxuu samaynayo wuu doonaa adduunka kama dhaco waxaanu ilaahay doonin ilaahay adduunkiisa iyo kownkiisa kama dhaco shay aanu doonin laakiin doonista waynagii kala saarna nidhi mid waa doonis sharciya oo ilaahay jecel yahay midna waa doonis kowniya oo isugu jirta wuxuu jecel yahay iyo waxaanu jeclayn iminka inaad islaamto iyo inaad tukato waa maxay waa doonis sharciya ilaahay waanu kaa doonay waanu jeceliyey amaa kan gaaloobiya ka dembiga samaynaya kownan buu ilaahay u doonay laakiin ma jecla walaa yardaa licibaadihi alkufr ilaahay gaalnimo raalli kama aha wuxuu ay gaalnimada ugu dhacayaana xigmad buu ka leeyey sida aduguba walilaahi almathalu lacla tusaalaha sare ilaahay isagaa lehe marar baa waxaad cabtaa dawo qadhaadho dawo qadhaadho dhagaha lagugu dhufanayaad cabbaysaa dawadaa miyaad jeceshahay cabitaankeeda ya maxaad u cabbaysaa xigmad ka dambaysaad ka leedahayoo qadhaadhkaad ugu dul qaadanaysaa waa maxay xigmaddu waa inaa caafimaaddo soo ma waxyaalo badan oo dhacaya ilaahay ma jecla laakiin xigmad buu u ahaysiiyey ilaa iyo dembigeennu samaynana xigmad ba ayaa jirta inaad ilaahay u toobad keento inaad ilaahay ogaato awooddiisa inaad ogaato inaad addoon tahay inaad ilaahay inuu tawaab yahay ogaato xigmad buu ka leeyay amaba tusaale kale qof waxaad arkaysaa leh xubin jidhkiisa ka mida ha la jaro isagu go'aaminaya muxuu miyuu nacay xubinta laa samax allah ilahay naguma keenee waa maxay xigmad ka weyn buu ka leeyo cudur baa kaga dhacay wuxuu isleeyahy jirkii kale ha ku badbaado marka qofku wuxuu samayn karaa waxaanu jeclayn oo xigmadi ka dambayso ilaahayna wuxuu leeyahay tusaalaha weyn ee aan tusaalayaasha kale la barbardhigi karin ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisu iyo qudradiisu sabab kuma xidhna sabab iyo sabab la'aanba ilahay waxbuu ku fidiyaa laakiin innagu inta badan sabab bay ku xidhantahy inta badan sabab bay ku xidhantahy ama aalad oo qofku markuu doonayo inuu guursado haye dee waa inuu sabab la yimaada soo ma markuu doonayo inuu beerta ay u baxdo waa inuu sababtii la yimaado markuu doonayo caalim noqdo waa inuu sababtii la yimaado laakiin ilaahay sababna inuu soo maro khasabku ma aha kun buu odhanaya innamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakun shantaa nooc bay ku kala duwan yihiin markaa waxaad ogaanaysaa addoonkan marmar cirka isla qabtaa qiimuhu taagan yihi iyo intay awooddiisu leeg tahay ayaad fahmaysaa dalika biannahu calaa kulli shayin qadiir wa kullu shayin shay walba ilayhi ilaahay xaggiisa ayuu faqiirun u baahan yahay wax wal oo la sheegaa ilaahay bay u baahan yihin maxay ugu baahan yihin fii mabda'ihim wa macaadihim bilowgooda allay u baahan yihin inay ahaadaanna allay u baahan yihin aakhiradoodana allay u baahan yihin inta ka dhexdana allay u baahan yihin ilaahay kama maarmi karaan darfata cayn ishaa bidhiqdeeda ilaahay lagama maarmi karo qofka yidhaa ilaahay baan ka maarmayaana waanu kufriyayaa beenna wuu sheegaya intaa ila kama maarmi karo ogsajiintaa ilaahay hawada inoo dhigay hadduu yidhaa ilaahay baan ka maarmayaa ma ka maarmi karaa ugu yaraan bal ilaahay iska dhaafe ogsajiintaa ma ka maarmi karaa maya wuu caburhaya markuu caburhana waa uu dhimanaya ولهذا ما نبينا صلى الله عليه وسلم وحو كدو عيسان جري يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ها إلهي ورحمة دادا إيه أيان قرقار ويدي سنية يا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إيه أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إلهي وعرمي إيها قاتي نفتي دنا هيقوها اللين طرفة عين البرغ دي الله هيقوها اللين حديث كلا وحو كدر يا روايات كلا fain takilnii ilaa nafsii wakaltanii ilaa daycatin wa dacf ilah haddaad naftayda igu hallayso dayacnaan iyo dacfi baad igu hallaysaye ilah hasku ka aniga ha igu hallayn naftayda haddii naftaadii lagugu hallayn waayey wax kalena waa la yaab markaasu haddaan marmar ismoodaya intaa noolay ha warwarin anaa wax kuu qabanaya anaa ku garab taagan oo maxaa tahay naftaadii baad leedahay allow ha igu hallaynine cid kaloo been u sheegi kartaana ma jirto walaa xawla walaa quwata ilaa billah macno kalaa ma quwo ay madax bannaan iyo xeeladii madax bannaan midna ma jirtee xeeladayduna haddaan ilaahay ogolaanin ma soconayso awooddayduna haddaanay alla awood ka helin wax soconaya maaha intaana waxaa ka horeeya yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid dadoo waxaa ogaataan inaa ilaahay fuqara u tihiin sidaa u dhantiin kooda idhaa waxbaan haystaa maalqabeenkaa iyo ka yidhaahda wax la'aan bay ahayd oo wax la'aan sheegtaa dhammaantood waa fuqaraa maxay u baahan yihin ilaahay fii wujuudihim jiritaankoodii hore alla u baahan yihin inuu jirsiiyo wa fii baqaa'ihim inay ahaadaanoy jiraanna alla u baahan yihin wa fii masaalixihim danahoodana in ilaahay u hawl yareeyo wa fii dafci mafaasidihim wixii mafaasidana in ilaahay ka difaaco iyo wa fii kulli shu'uunihim arrimahoodoo dhan alla u baahan yihin marka qofku hadduu taa fahmo mar walba ilaahay buu isu jilcinaya isu bihinbihinaya isu dhuldhigaya ilaahay buu subxaanaه wa tacaala ku celcelinaya su-aasha ilaahayna su-aasha wuu kugu jeclaanaya baynamaa bini aadamku su-aasha iyo baryada iyo bukaanka iyo maxaa la yidhi waa laysku nacaa ilahay laakiin wuu kugu jeclaanaya man lam yas'l illaha ygdb عalayh وqاla rabكm idcuunii asتaجib lakm ina اladiina ystakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin markaad faqrigaaga ogaato ilahayna waxaad ku ogaanaysaa qaninimada markaad awood yaraanta ogaato ilahayna waxaad ku baranaysaa awood kaamila markaad ogaato ee cilmi yaraantaada ilahay maxaad ku baranaysaa cilmi kaamila oo taam ah wahaakada walihaada ba wuxuu odhan jiray sheekh alislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah abyaad yar buu lahaan jiray ana alfaqiiru ilaa rabbi albariyaati ana almiskiinu fii kulli xaalaati ana alfaqru lii wasfu daatin lii laasimun abada kamaa ana alghinaa abadan wasfun lahu daati wuxuu odhan jiray waxaan ahay midka u baahan rabbulbariyaat ana almiskiinu fii kulli xaalaati miskiin baanay xaaladahaygoo dhan allaan miskiin u ahay bini aadan miskiinu may markaa maskanad iyo faqrigu waa laba an takuuna faqiiran ila almakhluuq ya inaad makhluuqa faqiir u ahaataa waa madama waa ceeb wey waana nuqsaan wey inaad addoommaha miskiin u ahaataa waa madama inaad addoommaha isu jilciso tiraa kanaa keera sidaynay noqotay waa ka waa kan xaquma laha iyagii baa fuqara ah adigoo nin miskiin oo nin miskiina gacanta hoos haya soo maad la yaabteen ya masaakiinta innaga kuwaynu u naqaano masaakiin la wado miskiin baynu laakiin kuwaynu masaakiinta u naqaano haddaa artay mid mid gacanta hoos dhiganaya maxaad odhan lay horta isma dhaantaane magaalo kala foofa soo ma markaad bini aadan u tegaysa waa nooca waxba kuma dhaamo ilaahay baaba walihaada ba imaam axmed binu xambal ayaa ubadkiisu waxay ku yidhaahdeen intay baahdeen waa imaam axmed binu xambal caleyh raxmatullah imaamkii weynaa ay ku yidhahdeen maad u tegtid nimankan akhniyada ee waxhaysta markaasuu yidhi ceeb ilaahan shan goor maalintii hor istaago anuu ilaahay shan goor la kulma oo u bandhigan kara wax alla waxaan u baahanay ayaan bini aadan hor istaaga wejigan alla la hor istaagay shan goor ayaan bini aadan hor tagaa ilahay isagaa keeni ilahi unbuu baryayaa dabeetna khalaas way iska imanaysa marka qofku waa inuu fahmaa alfaqru waa wasfu daatin walihaada qofku hadduu alla baryi waayo ilahay wuu u cadhoonaya waayo waxaanu ahayn buu iska dhigay oo ah inuu yukaahay qof dhammaystiran oo qaniya wasfigii ilaahay buu qaatay ilaahay baa qaniya yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid sheekhuna saasuu ku nuuxnuuxsanaya wuxuu uhi wakullu shayin shay walba ilayhi alle xaggiisa ayuu faqiirun u baahan yahi xadiisulqudsi cajiib ah ayaa ilaahay wuxuu ku yidhaa ana waalinsu waaljinnu la fii naba'in cadiim anigiiyo insigiiyo jinku warkaygu waa weyn khayrii ilayhim naazil wa sharum ilaya saacid aniga khayrkaygaa u soo degaya oo roobkii raxmaddii arsaaqdii xaggayga khayr baa ka socda xaggoodana shar baa ka soo socda aflagaado cay cibaado daro macaasi waxbaa iga soo koraya ataxababu ilayhim binicam maca khinaaya canhum wayatabaqaduuna ilaya bilmacaasi maca faqrihim ilaya anigu waan isjeclaysiiyaa nicmaan isku jeclaysiiya inay jeclaadaan oo intaa nicmaan ku wadaa anoon u baahnayn iyaguna way iskay nacsiiyaan iyagoo ii baahan ayaa intaa afxumo iyo ficil xumo iyo diin darro iyo dembaab fara badan iyo ayay iskay nacsiiyaan warku waa war la yaab la weyn walihaada markaa qofku waa inuu fahmo inuu faqiir yahay allah faqiiru yahay allahna uu qani yahay waana asmaada ilaahay leeyey assamad ayayna noocaas man tasmudu ilayhi alkhalaa'iqu bixawaa'ijiha allaha ay makhluuqaadku ula tagaan danahooda iyo baahiyahooda cid kaloo waxaysaa ma jirto laa weli baan waxayn laa malag baan waxayn laa nebi baan waxayn dad oo dhani khalqigi oo dhan waxay u baahan yihiin allah cid kale waxba ha weydiisanin waad xoroobaysaa cid ku rigaysan karta oo ka odhan karta annaga nabari ayaa meesha ka baxaysoon allah ahay walihaada ba waxay culimmadu soo naqilaan bacdu culamaa'i alqubuuriya nimankaa qubuuraha lagu mamsiiyey ee dul fadhiya ama idhaa mawliid baanu dhigaynaa ama siyaaradii hebel baanu dhigaynaa ee makhluuqa buunbuuniyey ee meel sare gaadhsiiyey iyo nin caamiya oo muwaxida ayaa ishelay dabeetana ninkii diinta sheeganaya wuxuu yidhi dadka dhintay waxbay qaban karaan waxna way qabtaan waxna way yeelaan dadka waayo ilaahay baa wuxuu leeyey oo dee kolle waxa lagu odhaya daliil maxaa idin ah wuxuu uhi walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaata bal axyaaءun cinda rabbihim yursaquun waxaa ii deliila nimanka shuhaadadii way nool yihin ilaahay agtiisaa lagu arsaaqaa marka waxbay qaban karaa ninkii caamigaa wuxuu yidhi ma yarsuquun ba mise waa yursaquun aniga intaasu i kala saar miyaa la arsaaqaya mise iyagaa wax arsaaqaya soo aamusa ila waa la arsaaqayaa baa la yidhi iyagii niman la quudinayo oo la masruufayo miyaad odhan kartaa way sii masruufayaan fabuhita aladii ibtadac wuu wareeray markaa nin isagiiba baahan oo isagii loo maxaan ku dhaha loo ducaynaya marka qabrigiisa la dul maro oo isagii loo baryayo ilaahay ayaa haddana isagii wax la moodayaa waana diin la'aan badan weeye qofku waa inuu kala barto xuquuqda iskumana jirta xuquuqdu xaqa ilaahay waa mid mucayana xaqa nebigu waa mucayan xaqa awliyadu xataa waa jira oo waa xaqu lukhuwa alislaamiya walaalnimadii islaamku kugu leeyihi aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa inuu qofku saa u fahmaa wa kullu amrin arrin kastaana yasiirun waa ku fudud yahay calayhi ay cala allah ilaahay dushiisa wax walbaaba waa ku fudud yihiin warkaasina wuxuu hoos tegayaa arrimihii hore ilaahay wax ku culusi haba yaraatee ma jirto wax walbaba waa u fudud yihiin innamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun maa khalqukum walaa bachukum ilaa ka nafsin waaxida ilaahay markuu wax abuurayo sidii naf keliya u abuuraa markuu wax laynayo sidii naf keliya u laaya markuu soo noolaynayo saas si leeg markuu arsaaqayo dhammaan ilaahay wax walbaa u fudud yihiin wax ku adaginaa haba yaraatee ma jirto laa yaxtaaju ilaa shay ilaahay cid waxbaba uma baahna laa carshigaan u baahnayn laa samaawaadkaan u baahnayn laa arladaan u baahnayn laa khalqiga insigiiyo jinkaan u baahnayn ciduu u baahan yahayba ma jirto walihaada ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay haddii mar keliya laydin baabi'iyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u noqonayaa ma jirto bal marmar qofka waxaa ku dhacaysa markuu cibaadaystu dadaalo malaa cibaadadaadani ilaahay wuu u baahan yahy markaasaa loo quuskeenaya wax la leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wاlbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir اllah waxaan u socdaa lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha war xoolahan aa qalaysaan ee ilahay dartii u qalaysaan ilaahay dhiigga iyo hilibka midna gaadhi maayo walaakin yanaaluhu taqwa minkum alla kacabsi baa alla gaadhayo idinku abaalinaya khalqigu hadday hagaagaan siday u dhan yihiin ilahay waxba uma kordhiyaan hadday wada xumaadaan siday u dhan yihiinna ilaahay midhma yeelaan ilaahay waa qaniyun xamiid wuxuu ilaahay leeyahay xadiisulqudsi yaa cibaadi low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada fii mulkii shay-a dadku hadday wada wacnaadaan ilaahay mulkigiisa midh kuma kordhin karaa yaa cibaadii low anna awalakum waakhirakum wainsakum wajinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulkii shay-a haddaa wada xumaataanna oo ibliis wada noqotaan saa u dhantiin ilahay waxba ma yeeli kartaa marka ilaahay cidna uma baahna laakiin khalqigu iyagaa u baahan inay alla uu jeclaado alla uu dembi dhaafo alla ka raalli ahaado alla uu janneeyo cadaab ka ilaaliyo iyagaa la rabaa inay dadaalaan oo ilaahay u dhowaadaan laakiin ilaahay khalqigiisa waxba ugama baahna laysa ka milihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir sheekhu halkana wuxuu soo qaatay juz min aayatin qur'aaniyatin kariima aayad qur'aana qayb ka miduu soo qaatay aayaddani waa aayad qawaacidda sifaat ullaahi caza wajal ayay dhigtaa qaacidooyinka sifaadka ilaahay laga fahmaayo laakiin intaynaan qaacidadeeda iyo umuuraha ka hadlin tafsiirkeeda ama laqbadeeda ayaa waxoogay loo baahdaa in la dul istaago laysa ka milihi shay laba waxa ku jira xarfu tashbiih iyo ismu tashbiih kaafka oo ah xarfu tashbiih iyo mila oo ismu tashbiiha labadaa isa saarman ayaa dadka qaarkii ay macnihii ku kala tegeen bacdu alculamaa markaa ma dheeraynayno ugu yaraan ilaa shan lix tafsiir baa la gaadhsiiyaa kaafka oo keliya laakiin innagu waxaynu ka qaadanaynaa labada ugu muhiimsan culimmada qaar waxay leeyihiin waana kuu sharaxeennu maraye alkaafu lita'kiidi nafyi kaafka waxaa lagu xoojinayaa diidmada oo waxaa la leeyahay ilaahay cid la mihaali haba yaraatee ma jirto oo laysa milahu shay haddii la odhan laha oo kaafka laga tegi laha wa nafyigii waa lala yimi laakiin waa yar daciif ma xoogana maxaa lagu xoojiyey kaafaa lagu xoojiyey oo qaacidaa jirta luga carabiya lagu yaqaano ziyaadat اlxarfi siyaadatun fi lmacna siyaadatun fi lxarfi siyaadatun fi lmacna kol haddii xaraf la soo kordhiyo xarafkaas muxuu soo kordhinaya macno kaluu soo kordhinaya xoogan macnibu xoojinaya marka culamada qaar noocaasay leeyihin waxay leeyihin waa xoojin la nafiyayo in ilaahay miliba leeyihi cid u dhigantaa la nafiyaya macnahaasi ma foga laakiin waxa ka fiican in la yidhaahdo kaafkuna waa tashbiihiisii asalka ahaa milana waa daatadii laysa ka daatihi shay-un waa in sidaa la yidhaah waana ta ugu fiicanoo waa macnaha ugu xoogan milu inay tahay macnaa addaat waana luqada carabiga shay lagu yaqaano maxaa la odhan jiray miluka laa yafcalu haada miluka laa yafcalu haada waar adigoo kale dee waxaa ma sameeyo maxaad u jeeddaa adigu ma samaysid wey marka laysa ka milihi ilaahay dhigiisa shay-un waxba maaha wax la dhinac dhigi karaa haba yareete ma jirto marka macnaha ugu fiican waa inuu kaafku xarfu tashbiih ahaado milana ay noqoto maxay daatadii laysa ka daatihi shay-un ilaahay daatadiisa wax la nooci ma jirto iyo sifaadkeeda toona wa huwa ilaahay asamiicu waa allaha maqalka badan albasiiru waa allaha aragga badan hore waxaynu u soo sheegnay baabu sifaat laba duul ayaa ku halaagsamay qolo waxaa la yidhaah almumasila ilaahay bay masalaanoo makhluuqay ku matelaan kuwa waxa naqdiyayo burburinaya aayadda inteeda hore ama jumladda qur-aankaa inteeda hore oo ah laysa ka milihi shay qolada ilaahay wax barbar dhigaya ayaa meesha laga saaraya qolada labaadna yahay almucadila kuwa ilaahay cadilaya ilaahay sifaatka u diidan iyagina waxaa meesha ka saaraya alsamiicu albasiir ilaahay waxaa la siiyey laba sifo oo ah alsamcu iyo albasar marka jumla waaxida min aayatin qur'aaniya ayaa labadaaba lagaga bogsanaya culammada islaamka ee caqiidada fuqahada ku ayna waxay leeyihin aayadda waxaa ku jira saddexda rugni ee la doonayo inaad sifaatka alle ka aaminto kow ihbaatu alkamaali lilah ilaahay in loo sugo dhammaystirnaan dhan walba ah allahu kaamilun fii sifaati kaamilun fii asmaa'i kaamilun fii afcaali kaamilun fii xikami kaamilun fii qudrati ilaahay kamaal oo dhan buu iska leeyahay waa qaacidada koobaad qaacidada labaadna nafyu mumaahalatihi lilkhalqi ilaahay khalqigiisa inaanu la masalahayn oo aanay khalqigiisa shabahayn ayaa la nafiyayaa iyadana waa qaacidada labaad ee lagaa raba inaad fahanto qaacidada saddexaad waa nafyu lcilmi bilkayfiya iyadana waa laga fahmaya sifaadkaa alla aynu u qirnay kayfiyadooda ma naqaan kayfiyadooda ma naqaano waayo ilaahay subxaana wa tacaala daatadiisaynu jaahil ka nahay sifaadkeedana waa sidaasi leeg aayaddan saynu sheegnay labadaa qoloba way naqdiyaysaa laf dhuungashay bay ku noqotay waxaa la wariyaa ninka la idhaha axmed ibni abi du'aad oo ahaa muctasiladii weynaa ayaa wuxuu ku yidhi khaliifatu lma'muun waxaad ku qortaa kacbada laysa ka milihi shay-un wa huwa alcasiisu alxakiim muxuu ka cararaya wa huwa asamiicu albasiir qur-aankii buu taxriifinaya waayo samiic basiir waxay ku caddahay ana lilaahi samcun wa ana lilaahi basar markaa wuxuu cararay inuu aayaddiiba taxriifiyu yidhaha wa huwa alcasiisu alxakiim mid kale waxaa laga hayay jahm bnu safwaan calayhi min allahi maa yastaxiq wuxuu yidhi low astadiic an axuka alraxmaanu cala alcarshi istawaa min almusxaf haddaan awoodi karo musxafka waxaan ka xuqi lahaa qur-aankaba alraxmaanu cala alcarshi istawa waayo aayaadka iyo axaadiistu ma oggolaan karaan inxiraaf waa sidii alla ugu talagalay cid alle ciddii ka hor timaadana way jiidhayaan walihaada markaa iyagu way ka warwareegaan maray taxriifiyaan maray ta'wiiliyaan maray tacdiiliyaan suurtagalna maaha inay marsiiyaanoo mowqifkooda qaldan inay meesha keenaan suurtagal maaha laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiir waa aayad asal u ah fii baabi sifaat sheekhu waa sii wada wuxuu yihi khalaqa alkhalqa ilaahay khalqiga ayuu khalqay bicilmihi jaala majruurkaasi wuxuu yaallaa fii maxalli nasbin waa xaal weeye waxaad leedahay caaliman bihi ilaahay isaga oo cilmi u leh ayuu abuuray sifatu lkhalqi waxay tadamuntaa oo koobsataa sifo kaloo ah sifatu lcilm waayo waxay sifatulcilmi u koobsataa laba arrimood bisamcin wa caqlin samcigu wuu sheegay iyo adilada qur-aanka iyo sunnuhu way sheegeen ilaahay cilmigiisa caqliga saxdiina wuu sheegaa caqliga saxdi wuu sheegaayo markaad kownka u fiirsato iyo siduu u habaysan yahi samaawaadka iyo arlada iyo cadceedda iyo dayaxa iyo habeenka iyo maalinta iyo wakhtiyada isbeddelaya say u habaysan yihiin in cilmi lagu habeeyey oo ilaahay cilmi ku dhigay oo aan wax goldoloolo ah iyo wax surmaseegto ah iyo wax qallooca midna aanu lahayn caqligii saxdi waa garanaya waana kan la doonaya laga fikiro kaasi waa ilaahay uga markhaati kacay cilmi taama aayaadka iyo axaadiistuna ilaahay cilmigiisa aad bay uga markaceen alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir wacindahu mafatixu اlgaybi laa yaclamuha ila allah wayaclamu ma fi اlbari wاlbaxr wma tasquط min waraqaة ila yaclamuha walaa xabaة fii ظulumaati اlardi walaa radbin walaa yaabisi ila fii kitaabi mubiin bal ilaahay wuxuu ku masalay cilmigiisa iyo siduu u ballaadhan yahay miaal qof kastaa ka garaabi karo ilahay cilmigiisuu weeye miaalkaas waa maxay walow anma fi اlardi min shajaraةi aqlaam wاlbaxru yamudhu min bacdihi sabcatu abxur maa nafidat kalimaat ullah ummadda waxaa la tusayaa bal waxa sawirataan haddii waxa adduunka geed ku yaalla qalin laga wada qoro kaymihii hawdkee la yaqaan iyo kaymaha austraaliya iyo kuwa noocan iyo kuwa caynkana geed walbaa mise kunoo qalin buu noqonaya geedka hamashkii intuu noqonaya aalaaf mi'aat laalaaf buu noqonaya haddii waxa geed adduunkaa qalin laga dhigo baddana toddoba badood lagu daro oo khad loo bedelo khalqiga la laydhaa qora malaa'ig ka bilow ilaa iyo quraanjada ugu yar khalqiga laydhaa qora ilaahay cilmigiisa baduhuna way gurayaan qalimaduna waa jajabayaan khalqiguna waa daalayaa wixii wax lagu qorayo waa buuxsamayaa cilmiga ilaahayna sidii buu buuxaa cilmigaa waa la yaab wey wax la gaari kara maaha wamaa uutiitu min alcilmi dhowr sanu wax baranayaayo cirku isla qabanaya allah ninka hebel baa laydhaayo wuxuu sidaa shahaado laydhaa shahaado mid baa kuu sameeyey wuxuu ku dhaamaan la garanay kii kuu sameeyeyba soo kaamu horray ila isagaaba kuu sameeyey subxaana hawadu isla maraya wamaa uutiitu min alcilmi ila wa fawqa kulli dii cilmin caliim waa loo sheegay marka baaraka allah fiikum cilmigu waa noocaa xad ma laha culimmaduna waxay odhan jireen qul low kaana albaxru midaadan likali waa suuratu kaaf iyadu waxay yidhahdaan culimmadu labada aayadood waxaa xoog badan aayadda luqmaan ku jirta waayo tan suuratu kaafi ku jirtaa dhirba may soo hadal qaadin iyadu waxay soo hadal qaadayuun badoo keliyoo khada oo waxaa jira qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbi e lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walow ji'na bimilihi xagga baddana waxay sheegtay laba keliya mid iyo mid kaloo lagu daray labada tani laakiin waxay kaga xoog badantay toddobaa lagu soo darayaa badihii la yaqaanay oo imka ay culimmada juqraafigu yidhaahdaan inta qalalani adduunka waa boqolkiiba sagaal iyo labaatan baa qalalan koob iyo toddobaatan baa biyo ah koob iyo toddobaatan boqolkiiba waa biyo haddana haddii toddoba kale lagu daro waa intee marka oo khad loo bedelo waxaan la garan karin marka cilmiga ilaahay waa sidaa culimada caqiidaduna waxay yidhaahdaan yaclamu maa kaana wamaa sayakuun wamaa huwa kaa'inun wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun ay ku soo ururiyaan cilmiga ilaahay afartaa qaybood weeye maa kaana wixii hore u dhacay tafaasiil buu ilaahay u hayaa wamaa huwa kaa'in waxa iminka socdana ilaahay subxaanahu wa tacaala tafaasiil daqiiquu hayaa wamaa sayakuun waxa dhici doonana ilaahay waa u diiwaangashayin soo saddex maa maxaa soo hadhay wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun wax aan dhicinba hadduu dhici laa siduu u dhici laa haddamabuu dhicin laakiin hadduu dhici laa siduu u dhici lahaa ayuu ilaahay garanaya aayadda waxay u deliishadaan walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun may dhicin qolooyinka ahlunaarka qiyaamaha tawaawacaya ilaahay ouna celi waxaanu noqon doonaa dad waddada ku toosan oo muslimiinoo walle inaanaan hee kaba baxayn dariiqa toosan waxaanu aragnay waxbaanu aragnay waxbaa nala tusay marka ilaahu nagu celi hal jaanisna sii ilaahay muxuu yidhi haddii la celiyo bartii bay ka miisi laayeen wa innahum lakaadibuun beentoodu weeye islaabi laaya may dhacday in la celiyey maya haddii la celiyo waxay samayn lahayen baa laga sii sheegay aayad kale waxay dhaahdaan walow asmacahum latawallow canhu wahum mucriduun haddii la maqashiin lahaa way jeesan lahayen laakiin lama maqashiin waayo waxaa la ogay inay jeesanayaan marka ilaahay cilmigaa waasica ah ayuu adduunka ku diyaariyey qof kastoo cilmi lena waxa looga daray min baxri cilmi ayaa wax looga daray waana ta mar walba la raba in lagu ducaysto waqul rabbi zidnii cilma waqadara wuxuu jaangooyey lahum khalqiga ilaahay wuxuu u jaangooyey aqdaaran qadare ayuu ilaahay jaangooyey wa daraba lahum wuxuu u yeelay aajaalan muddooyin ayuu u dhigay halkana sheekhu wuxuu ka gudagelayaa shayga qadarka la yidhaah qadarku waxa weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala inaad aaminto ana allaha calima kula shay wa khalaqahu wa katabahu wa araada afartii arrimood ee maraatib ulqadar lo odhan jiray ayaa tacriifka lagu soo ururiyaa waa inaad ogaato wax kastoo adduunka ka dhacaya in ilaahay sii ogaa meella ku sii qoray lowxalmaxfuudka uu ku sii qoray khalqayna uu abuuray doonayna ama doonistu ha noqoto tii sharciga ahayd ama ha noqoto doonistii kawniga ahayd ha noqoto afartaa inaad aaminto ayaa lagaa rabaa qadarkana aayaad badan baa ku soo arooray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aladii qadara fahada ina kula shayin khalaqnaahu biqadar wain min shayin ilaa cindana khasaa'inu wamaa nunaziluhu ila biqadarin macluum wakulu shayin cindahu bimiqdaar nebigeenuna sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu ku daray arkaanta iimaanka an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhir wabilqadari khayrihi wa sharih waa inaad qadarka aaminto goormaa la odhanayaa hebel ama heblaayo qadarka wuu aaminsan yahy waa marka afartaa arrimood aad aaminto inagu soomaalidu gaar ahaan intooda aan cilmiga lahayni qadar waa u qadaruun laakiin waa inay ogaato waa inuu qofku ogaado in ilaahay sii ogaa wax walba daqiiqiha wa jaliiliha iyo inuu sii qoray iyo inuu khalqay uu abuuray shayga laftiisa oo ilaahay subxaanaه wa tacaala wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ayuu qur-aanka ku leeyay iyo inuu doonay afartaa waa inuu qofku aamino annaasu fi اlqadari darafaani wa wasat markaynu baabulqadar taagannahayna dadku waxay u qaybsamaan labada daraf iyo intii ilaahay jeclaa oo dhexda taagan wasadka taagan qolada hore waxa weeye man halow fii isbaati alqadar qolooyinka in qadarka la sugo ayay ku talax tegeen wa salabuu iraadat alinsaan qofka iraadadiiyo doonistiina way ka xayuubiyeen aslan bay ka xayuubiyeen gebiga hawshiina maxay ku wareejiyeen in ilaahay adduunkan iska wato waa qolooyinka la yidhaha maxay aljabariya addoonku in doorasho uu leeyay doorashadiisu ta alla ay ku xidhan tahay ay meesha ka saareen deeta waxa dh waa majbuur wuu khasbanyey hadduu wax wanaagsan sameeyo uu ku khasbanyey hadduu wax kharibo uu ku khasbanyey hadduu qof dilo uu ku khasbanyey hadduu mid quudiyo uu ku khasbanyey maxay ku talax tegeen waxa la ydhaha maxay isbaatu alqadar waa nimanka la dhaha aljabariya qolooyinka kalena waxay ku talax tegeen fii isbaati qudrati alcabd addoonka awooddiisa inay sugaan addoonkaa waxaan doonay isagaa raba isagaa sameeya isagaa og isagaa kana ilaahayna waxay ka qaadeen ogaalkii iyo doonistii iyo abuurkii intii bay ka xayubiyeen kuwaana maxaa la yidhahdaa alqadariya labadana cilladda ugu weynee ku jirtaa waxa weeye kuwa hore maxay sugeen in ilaahay addoonka dulmayo subxaana allahi alcadiim wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid waayo markaa addoonkii waxaan lagu khasbay haddana lagu ciqaabo waa dulmi culus wey ilaahay bay daalin subxaanahu wa tacaala kalena ilaahay maxay ka dhigeen caajis in addoonka ilaahay uu ka madax bannaan yahay wuxuu doono uu ku samaynayo kownkiisa siduu doono uu yeelayo ilaahayna aanu waxbaba ka ogeyn shaygu ilaa uu dhaco walciyaadu billah waana qadaryadii hore macalcilmigay diidi jireen markii dambe arkeen inay cilmiga aayaadka sheegayaa badan yihin ayaa maxay u wareegeen ina ilaahay wuu ogaaye laakiin jumalul ashyaa buu ilaahay ogaa duuduubka tafaasiisha ma oga in halkaa cashara habeenkaa laga dhigi doono alla sii ogaa laakiin halka lagu joojin doono iyo barta la- subxaana allah waxay isleeyihin wax ka soo yar noqda haddana wax ka sii daran bay sameeyeen waa inaad tidhahdaa ilaahay wuu sii ogaa waxeeda hoose iyo keeda koraba ilaahay waa og yahay wasadkuna waa maxay waa inaad tidhaahdo ilaahay wax walba isagaa kha- isagaa qadaray isagaa doonay isagaa ogaa isaga ayaa qoray oo arbaca afartii arkaan ama afartii maraatib aad sideeda u ogolaato n waxa kaloo culimmadu ay waxoogay ka hadlaan qadarka sidaa guud in loo rumeeyo maqaadiirtana waa in la fahmo almaqaadiir somalida waxay dhahan maqaadiir baa ku dhacday maqaadiirtu waxa weeyaan inta noocee ilaahay wax u qadaro inta goore ilaahay wax u qadaro weeye altaqdiir alkowni alazali waa maxay inta aan kownkaba la abuurin ayuu ilaahay sii jaangooyey waa ka ugu waasicsan ilaahay markuu qalinka abuuray buu yidhi uktub qalin ow qor suu yidhi yaa rabbi maada aktub ilaahay oo maxaan qoraa suu yidhi uktub maqaadiira alkhalaa'iq waxaad qortaa khalaa'iqdu waxay samayn doonaan ee ku dhici doona sii qor taas waxaa la idhaha taqdiir alazali alkowni waa kii la qoray iyadoon cidiba noolayn ka ku xigana maxaa la yidhaha altaqdiir alcumri waa ka isaguna lagu qoro uurka hooyada ilmuhu markuu uurka hooyada ji- ku jiro ee ugu yaraan afar bilood ay tagaan boqol iyo labaatan habeen ayaa yursalu ilayhi malag waxaa loo soo diraa malag malagaas muxuu qoraa fayaktubu muxuu qoraa ajalahu ajashiis wuu qoraa wa risqahu risiqiisana wuu qoraa wa shaqiyun aw saciid intana wuu qoraa camalkiisana wuu qoraa ma shaqiba mise wa saciid kaana maxaa la yidhaha taqdiir cumri intuu qofkaasi jirayaa la qoraya khalqigii kaloo dhan lama qorin qofkanay ku khaastay kaasna waa kii labaad taqdiirka saddexaad altaqdiir alxawli waa sanadkii isagu oo uu ka duwan yahay kii qofka cumrigiisa la qorayey kaana waxaa la qoraa leylatu lqadr ilaahay wuxuu yidhi xaamiim إنا ز- حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا هبين كان ليلة القدر سنة كان وحي دعي دونا أيينا الله قراه بل حديث قال وحي شيء سين لصودقية سماء الدنيا سمدنا الدنيا لصودقة هبل سنة كان وحي هبل سنة كان وقرسنية كاسو صفرية kaasi qani buu noqonaya kaasuu u dhimanaya kan kale u dhalanaya hawshii sanadkaa dhici layd iyadana waa waxaa la qoraa sanad habeenka maxaa soo hadhay altaqdiir alyawmi midkii maalinlaha ahaa maalin walba ilaahay waa qadara ya ilaahay subxaanah wa tacaala waa kii lahaa ee kulla yawmin huwa fii sha'n maalin walba ilaahay wuxuu ku sugan yahay sha'ni mucayana maalin walba wixii dhacaya ilaahay subxaanah wa tacaala waa qadara afartaa maqaadiir ayaa jirta afar kale hoos hooseeya weeye waxaa ugu weyn ka kawniga ah waxaa ku xiga ka cumriga ah waxaa ku xiga ka xawliga sanawiga ah waxaa ugu dambeeya ka yowmiga ah wadaraba lahum ilaahay wuxuu u yeelay aajaalan ajalle ayuu ilaahay u yeelay ajashuna waxa weeyaan xilliga cid walbaba ay soo dhammaanayso waa laba nooc alajal alshakhsi waalaajal alkulli khalqigoo dhan hal ajal bay wada leeyihin waa marka adduunka loo dhammaynayo lasoo laalaabayo laakiin waxaa intaa ka horreeya makhluuq kastaa ajal u gaara ayuu leeyihi kullun yajri ilaa ajalin musamma mid kastaa wuu soconaya ajal mucayan oo la yaqaano ayuu gaadhaya faida jaa ajaluhum falaa yastaakhiruuna canhu saacatan walaa yastaqdimuun hadday saacaddoodii iyo xilligooda gaadho waxna ka hor dhici maayaan in yarna ka habsaami maayaan ee nabigeenuna sala allahu calayh wasalam kamaa fii muslim wuxuu maqlay ummu xabiiba oo xaasaskiisa ka mid a ayaa ducaysanaysa duca qariiba duca cajiibay ducaysanaysaa waxaa tihi yaa rabbi allahuma aticnii fii zawji rasuuliillaah ilaahayo waxaad iigu raaxaysaa nolosha nin ee sawjkayga oo rasuulka ilaahaya ilaahay ugu dheerayoo hore hayga dilin wa biabi abi sufyaan aabbahay abi sufyaanna ilaahay igu raaxeeyo hore hayga dilin wa biakhii mucaawiya walaalkay mucaawiyana ilaahay hayga dilin yaa maqlaya rasuulkaa maqlaya sala allahu calay wasalam deetna wuxu uhi qad sa'alti illaaha liaajaalin madruuba wa ayaamin macduuda wa arsaaqin maqsuuma gabadh yahay ilaahay waxaad weydiisatay maal aajaal horo looga faaruqay ood iska diyaarsan ayaad weydiisanaysa iyo ayaamo la tiriyo tirsan iyo arsaaq qaybsan ayaad ilaahay weydiisanaysa falow sa'alti illaaha an yuciidaki min cadaabi الnaari wacadaabi اlqabri kaana khayra waafdal waxaa kuu fiicnaan lahaa inaad tidha ilaahayow cadaabta addu- cadaabta qabriga iyo ta aakhiro ilaah iga ilaali taasaa kuu fiicnayde haw laga faraxashay oo laga faaruqay oon waxba ka qabiyo ahayn ha isku daalin walihaada imaam axmed iyo khayrkii waxay karaahiyeysan jireen inuu qofku qofka kale ugu duceeyo cimri dherar ilaahay cimrigaa kuu dheeray ama isaguu ducaystu yidhaahdo ilaahay cimriga ii dheeree way karaahiyeysan jireen may xarimi jirin laakiin way karaahiyeysan jireen halkii dee odaygii soomaaliyeedna yidhi show doqonnimo baan ilaahay weydiisanaynay tii bay karaahiyeysan jireen haddaba shay walbaaba waa qadaran yihi wuxuu halkan sheekhu ku naqdiyayaa qolooyin muctasilo la yidhaah oo aaminsan qofka la dilay ajashiihi may dhammaan ajashiisii oo wuxuu hadhay ayaa dhexda loo joogsaday deetna waa hee dhexda loo joogsadayoo waa la soo cunaqabateeyey waana qalad wey qofka la dilay iyo ka bes u dhintay iyo ka xanuunsaday mid walbaaba ajashiisa u dhintay midna waxuma dhinna gaaladana markay b b c da meelaha ka hadlayaan mawqifkaasay aaminsan yihin kuwaas waxaa u dhinteen ee ee waxay u dhinteen caafimaad darro waa laga badbaadin karayey waxay u dhinteen baahi iyo gaajo haddii waxoogay aanu samayn lahayn lacag iska urun lahayn hee way hee Ka- waxaasina wax kaba kama jiraan qof walbaaba qadarkiisuu dhintaa waxna ma dhaafaan in yar kuma dhintaan waxay culimmadu ka hadlaan xadiiska nebiga sala allahu calay wasalam uu leeyahay man axabba an yubsada lahu fii risqih wa an yunsa'a lahu fii asarih falyasir raximah qofka doonaya in ilaahay arsaaqda u ballaadhiyo ayaamana uu sii noolaado oo waxoogay uu jiro ha xidhiidhiya qaraabadiisa ama aayadda ilaahay leeyay wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumrihi ila fii kitaab aayaddaa iyo xadiiskaa waxay culimmadu ka doodaan garanay qofkan dhimanaya ajashiisi buu dhintay laakiin markuu howlahan la yimaaduu qaraabada xidhiidhiyo miyaanu cumrigiisii wax loogu darayn culimmadu waxay leeyihiin qofku inuu isagu ducaysu yidha allow iigu dar iyo inuu arrimaha galaa la diidaye laakiin qadarka ilaahay ayay wax walbaaba ku socdaan inuu qaraabada xidhiidhiyaa waa qadar inuu cumrigaa la siiyaana waa qadar qadarka ilaahayna looma kala dooyaqaadahee ilaahay wuxuu doonuu ugu dari karaa oo dee qadarkunuu waafajiyey baaba ee isagii baaba qadara sida markaad xanuunsanayso xanuunku waa maxay waa qadar dawadaad cunaysaana waa qadar markaa qadarkiibaad qadar ka horgeynaysa waa saasoo kale uun waad gaajootay gaajadu waa qadar haye cuntadaad cunaysaana waa maxay waa qadar ma odhan karti intood dhaxamooto ilaahay baa qadaray inaan dhaxamoodo mise dabbaad shidanaysa ya waa qadar dabka inaad shidato ama meel dugsoon gashaa iyada lafteedii baa qadara markaa culimmadu waxay leeyihiin inuu qaraabada xidhiidhiyaa waa qadar ilaahay ugu talagalay inuu cumriga ama u barakeeyo ama ugu daro labada qowlna culimmadu way leeyihin qaar ba waxay hataa waa loogu daraya qaarna waxay leeyihin mee waa loo barakaynaya isagoo intiisii jiraya ayuunbuu wax badan oo dhaxalgala ka tegaya ka la cumrigiina waxbaba ka tegi maayo oo waxaa laga yaabaa inuu wax yaroon waxba ahayn uu ka tago walam yakhfa ilaahay kama qarsoona calayhi dushiisa kama qarsoona shay-un shay kamuu qarsoonayn qabla an yakhluqahum intaanu abuurin wa calima ilaahay wuxuu ogaa maa wixii ayuu ogaa hum iyagu caamiluuna ay samaynayaan qabla an yakhluqahum intii aanu abuurin ee halkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa ilaahay khalqiga intaanu abuurin wuxuu ogaa wax allo waxay samayn doonaan iyagoonu abuurin buu mid walbaaba wuxuu yeeli doono ayuu yaqaanay waana cilmigiisa waasaca ayay tilmaamaysa laakiin hal qodob bay culimmadu ka digaan waynu baabulqadar ku soo khatimaynaa waxa weeyaan xikmatullaahi in la sii faalleeyo ilaahay xikmaddiisa lama sii faalleeyo hebel waa nin xoolo badan hebelkaa kalena waa nin wax wax la'aani hayso oo sabool ah muxuu kana wax u helay kana nooca u noqday muxuu hebel caalim u noqday kana jaahil u noqday muxuu hebel u dheeraaday kana u gaabnaaday waxa weeyaan waa waa waa ilaahay xikamkiisa weeye lama dhex galo haddaad mawduucaa gashana waad ku wareeraysaa sheekhuna wuu inoo keeni doonaa nebigana waxaa ka arkay sala allahu caleyh wasalam inuu arkay saxaabada oo qadarka ku murmaya maxaasana u dhacday muxuu kana ku dhacay fakaannamaa fuqi'a fii wejhi xabu rumaan aad buu u cadhooday wejigaa isbedelay wuxuu yidhi maxaa badda idin gelinay waxaa ka asaxay inuu yidhi idaa dukira asxaabii faamsiku waidaa dukira annujuumu faamsiku waidaa dukira alqadaru faamsiku haddii lasoo hadal qaado asxaabta oo dadka qaarkii ay faalleeyaan idinku faalle xun ha ku faallayninee ka aamusa haddii lasoo hadal qaado cilmu nujuumka iyo xidigahana iyaydaan ku diin beelina waa lagu diin beelaaye hebellaayay fadhiisatay iyo dagaar bay fadhiisatay iyo dirir bay noqotay kanay noqotay ha gelina ee ka aamusa waidaa dukira alqadaru faamsiku qadarka laftiisana maxay sanayseen ku noqotay ha odhanine allaa qadaray dheh bal culimmada qaar waxay odhan jireen qadarku waa sidaa ishoo kale alqadaru milu lcayn fadawaa'uha tarku masaasiha qadarku waa ishoo kale oo dawada ishu waxa weeye inaan la marmarin haddaad marmarto dee waad og tahay inaad xanuunun ka sii qaadayso qadarkuna waa noocaa markaad fahanto ilaahay inuu wax qadaro oon waxbaba ka baxsanin qadarkiisa waa inaad sidaa u aaminto farahna uga qaado khayrihina ku mahadnaqdo kiisa sharkaana aad ku sabirto taasaa kula gudboon ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa in ilaahay cilmigaa naafic